goobaha timo jarayaasha ah waa goobaha ugu badan ee bulsho kala duwani ay ku kulanto waxaana haddii aan si wanaagsan loo ilaalin nadaafadooda ka dhalan karaa cudurada la kala qaada ee ka dhasha nadaafad darada waxaana iyadoo laga duulaya intaasi dhacdo loogu baaqay dhalinyarada ka shaqeeya goobaha timo jarista ee magaalada jowhar inay nadaafada ilaaliyaan haddaba waa kuwan qaar kamid a dhalinyarada magaalada jowhar oo ugu baaqay dadka leh goobaha timo jarayaasha iyo kuwa ka shaqeeya in ay nadaafada si wanaagsan u ilaaliyaan dhalinyarada timajarista ka shaqeeya waa dhawaada khibrad waaye laakiin inkastoo aan ognahay tinta halista ay leedahay iyada naftirkeeda aan ognahay haddana ayaga naftirkooda waxaan leeyahay xirfad oo noloshooda ay ku hormari karaan waa ilaahay nin walba xifradu ku manaystay marka alxamdulilah xifradu ilaah ku manaystay waa taas laakiin ayagana inay ka fikiraan halista kaga imaan karta ileen tin waa la yaqaanaa waxay ay ka kooban tahay kuna dadaalaan marka ay tinta jaraan meelaha aan bini aadamka uusan ka dhabayn ama xayawaanka uusan ka dhabayn in ay geeyaan waxaad arkaysaa timijarada qaarkood iyadoo tintii shal lagu jaray ay wada dhex taalo marka taas nadaafad ahaana deegaankana uma fiicno dadka soomaaliyeedna uma fiicno ninka saacadaas oo kursiga ku fadhiisanaya tinta loo jarhayana uma wanaagsana iyadoo kursiga wada tin uu yahay uma wanaagsana marka si horumar loo gaaro ayaga naftirkooda xifradu ilaah ku manaysta ay tahay in haddayna ay ka bilaa ay deegaanka wasaqoogiisa ay ilaaliyaan ayaga naftirkoodana waa arrin aad iyo aad u muhiimsan maadaama ilaahay xirfadooda ka dhigay